faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan oo reediyo cadaad waxaad kusoo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu daroon wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay inaysi jiraan wararka sheegaya in kiis kale laga helay wadanka islamarkaasna ay sidoo kale wadanka ay keenayso shaybaarka lagu baaro caabuqa coronavirus guddiga calaamasaarka madaxweyne galmudug axmed cabdikaari qorqooriyo ku-xigeenkiisa oo dib loo dhigay kadib markay saameyn ay ku yeelatay joojinta diyaaradaha caalamiga iyo cabsida cudurka covid wasaaradda caafimaadka wadanka jabuuti oo xaqiijisay in gudaha wadankaasi laga helay kiiska ugu horreeyay ee caabuqa coronavirus madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo magaalada baydhabo ee gobolka baay maanta tababar ugu soo xiray ciidamo ka mid noqon doona milatariga soomaaliya taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo sheegay in la joojiyay bixinta warqad dambi la-aanta ee c i d da cabsi laga qabo cudurka coronavirus owgeed ciidamada si gaarka u tababaranaya danab oo howlgallo xoogan ka sameeyay magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo koran warka haben ee reediyo cadaado goorow diyaagaro warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxambadana dhegaysanayo waa habeen arbaca khamiis ay soo gelayso siddeed tobanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inaysan jirin wararka sheegaya in kiis kale oo ah cudurka covid nteen laga hela gudaha waxaa sidoo kale wasaaradda ay sheegtay in wadanka ay keenayso shaybaarka lagu baaro cudurkaasi wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay warbixin cusub oo ku saabsan caabuqa coronaviruska xilligan wadamo badan caalamka fara badan ku haya war-saxaafeed kasoo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa u qoran sidatan kadib xaqiijinta kiiska bukaanka qaba ee cudurka covid nteen wasaaradda caafimaadka dargaalka bulshada waxaa ummadda soomaaliyeed ay la socodsiinaysaa inuusan jirin kiis kale oo laga shakiyay ama la xaqiijiyey kiiska la xaqiijiyay waxaa wadanka kasoo galay dibadda waxaa wasaaraddu ay ku daaleysaa in laga hortago faafidda xanuunka ee gudaha wadanka wasaaradda waxay ku daba jirtaa dhammaan rakaabkii diyaaradda la saarnao qofkii laga xaqiijiyey inuu qabo cudurka covid nteen ama coronavirus dowladda federaalk soomaaliya waxay u qoodaysay shan milyan oo doolarka mareykanka ah guud ahaan dalka si loo xakameeyo faafidda cudurka covid nteen oo xilligan kiiska ugu horreeya laga helay soomaaliya wasaaradda waxay furtay lambarada gurmadka caafimaadka degdega ah ee afar afar sagaal qofkii u baahda macluumaad ama tala la xiriirta cudurka covid nteen ama iskaga shakiya waa inuu waca lambarkaasi waxaa garoonka adaacadda magaalada caasimadda muqdisho lagu diyaariyay ee xarun karantiilka dadka looga sheekaysan yahay inay qabaan cudurka covid nteen ama coronavirus waxaa isbitaalka damartiin ee magaalada caasimadda muqdisho loo qoondeeyay inuu noqdo xarun daaweynta bukaanada la xaqiijiyay inay qabaan cudurka covid nteen wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxay qorsheynaysaa in wadanka la keeno agabka lagu xaqiijin karo cudurka covid nteen sida u dhaqsiyaha badan islamarkaasna xili badan iska saari doonto wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya si looga hortago cudurka faafinta dowladda waxa ay joojisay dulimaadyada caalamiga ahaa ee waddanka imaa jiray islamarkaasna waddanka bici jira laga bilaabo sagaal iyo tobanka bisha maarso ee sanadkani dowladda federaalk soomaaliya waxay sidoo kale fasaxa dhammaan iskuulada waxaana ay joojisay isku socodka iyo iskumaantiga dadweynaha isha kaliya ee wararka xaqiiqda ee la xiriirta cudurka covid nteen wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed guddiga calamasaarka madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa ayaa dib loo dhigay kadib markii saaban ay ku yeelatay joojinta diyaaradaha caalamiga ah ee waddanka imaajira iyo cabsida covid nteen guddiga qabaqaabada xafladda calaamasaarka madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali daar ciid waxaa maanta ay sheegeen in dib loo dhigay xafladii loo qorsheeyeen dhacdo lix labaatanka bisha maarso ee sanadkan laba kun iyo labaatan gudoomiyaha guddigaasi yuusuf garaad cumar oo ku sugan dhuusamareeb waxaa facebookiisa maanta uu kusoo qoray in shir dib loo dhigay sababo la xiriira cudurka coronavirus ama covid nteen oo la sheegay in la kala kiiskii ugu horreeya soomaaliya yuusuf garaad cumar oo ah wasiirka hore arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya iminkan ah gudoomiyaha guddiga calaamasaarka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqoor aya axmed cabdi kaari qorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali daahir ciid waxa uu ku sheegay guddiga qabanqaabada xafladda calaamasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqoor iyo ku-xigeenkiisa kadib markii uu qiimeeyey xaaladda dalka uu galay dunida corona oo soo saaray awgees watisha loola sameeyey madaxtooyada galmudug waxaa u go-aansadeen dib loo dhigo munaasabadda calaamasaarka oo dhici lahayd lix iyo labaatanka bisha maarso ee sanadkani guddigu waxa go'aana ku gaaray markii uu arkay saameynta iyo xanimaada diyaaraduha ay ku yeelatay qurbajoogta soomaaliyeed ee ka qaybgeli lahaa munaasabadda arkaytalada dhakhaatiirta dhegeysiga soojiinta dowladda federaalk soomaaliya ah in la dhimo kulamada dadweynaha ee ka dhacaya dowladda federaalka inta ay ka taliso guddigu waxaa garwaaqsada baahida loo qabo in maskax muruq iyo maalba laisku geeya kahortaga faafidda cudurka covid nteen iyo daryeelka dadka qaada cudurka covid nteen ee ka dhashay wadamo badan caalamka ku yaala calaamasaarka waxaa la qaban doonaa xili ugu habboon kaasoo guddiga la wadaagi doonaan dadweynaha xili gudboon islamarkaasna kasoo qeybgeli doonaan dhammaan madaxda caalamka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya madaxtooyada galmudug ee dhuusamare waxay muddo gaaban gudaheed faahfaan rasmi ah ka bixi doontaa howlaha ay madaxtooyada iyo baarlamaanka ku dhawaaqi doonaan maalmaha iyo dabayada fawda nagu soo haya ee ku aadan ka hortaga cudurka covid nteen oo xilligan la sheegay in kiiskii ugu horreeya laga helay soomaaliya iyo galmudug dalka ugu aadan sida arrintaas wax uga qaban lahayd wasaaradda caafimaadka dalka jabuuti waxaa maanta xaqiijisay in gudaha waddankaasi laga helay kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa coronavirus dowladda jabuuti waxaa maanta xaqiijisay in kiiska ugu horreeyay ee fayraska corona lagu arkay gudaha waddankaasi kadib markii uu soo gaaray wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka jabuuti mudane maxamed warsame dirir ayaa warbaahinta dowladda jabuuti waxaa u sheegay in helan qof u dhashay dalka sbain oo ku sugnaa magaalada jabuuti dalka jabuuti kaasoo laga helay cudurka covid nteen ama coronavirus xilligan soo gaaray wadamo badan oo ka mid a geeska afrika ama caalamka o dhan farabaan ku haya wasiirku waxa uu sheegay in qofkaas uu dalka jabuuti soo galay afar iyo tobankii bishaani islamarkaasna baaritaan lagu sameeyey lagu ogaaday inuu qabo cudurka covid nteen cudurkan safmarka ayaa waxaa maalmo ka hor laga helaa dalka kenya etoobiya iyo soomaaliya oo ah wadamo xuduud la wadaaga dalka jabuuti kiisaska coronavirus ee laga helay dalka kenya ayaa gaaraya ilaa toddoba halka dalka etoobiyana ay gaarayeen lix soomaaliya waxa ay shalay xaqiijisay hal kiis in laga helay gudaha waddanka islamarkaasna wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ku karantiisay isbitaalka damartiine ee magaalada caasimadda ee muqdisho coronavirus ama covid nteen ayaa saameyn xoog leh waxaa ku yeeshay adduunyada waxaana ilaa hadda lagu guulaysan la-yahay in lasoo saaro daawadiisa inkastoo wadamo uu ka jiro maraykanka la tijaabiyo tallaal cudurkaasi laga hortegi karo balse ilaa hadda aan la xaqiijin taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay in la joojiyo bixinta warqadaha dambi la-aanta ee c i d da cabsi laga qabo cudurka covid nteen taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta waxay shaaciyay in la hakiyo muddo kooban howlaha ay qabato waaxda faraha ay hadda c i d da taasoo bixinaysa warqadda dambaarista warqaroola ka soo baxay taliya ku-xunka ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuta sakiya xuseen axmed ayaa waxay ku sheegtay in laga bilaabo beryo oo taarada ku beegan tahay sagaal tobanka bisha sideedaad laba kun iyo labaatan la xirayo xaruntaasi ilaa muddo shan iyo toban cisha sakiya xuseen axmed waxay sababtay ku sheegtay taxadar ku aadan faafinta cudurka coronavirus oo kiis ka mid ah dhowaan laga helay muqdisho sidoo kale waxay qoraalkeeda ku sheegtay in go-aankaasi ay qaateen iyadoo la raacaya awaamiirta dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan taxadirka faafinta cudurka coronavirus waxaa shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa in laga bilaabo beriyo taradan ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha sideed laba kun iyo labaatan aan xirnay walsa iyadoo xalay dowladda federaalk soomaaliya ku dhawaaqday in muddo shan iyo toban cisho ah la xirayo warkan ka soo baxay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ku sa-adaya hay-adoo xalay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr oo ku dhawaaqay in muddo shan iyo toban maalmood ah la xirayo goobaha waxbarashada ee magaalada caasimaddahi muqdisho ciidamada si gaarka u tababaranaya danab waxay maanta howlgallo xoogan ay ka sameeyeen magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose cabdiqaar cabdiraxiin aadan warkaan na faahfaahay ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska soomaaliya ee loo yaqaano danab ayaa waxay laba jibaareen howlgalladooda ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose waxaana xusid mudan in al-shabaab dhowaan lagala wareegay deegaanka jannaale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiil aan la hadalnay waxay noo sheegeen in ay hadda doonayaan inay maamulaan islamarkaana ay gacanta al-shabaab ka saaraan deegaano hoos yimaada deegaanka jilimarkaalkaas oo hadda ay al-shabaab ku sugan yihiin saraakiisha qaarkood waxay sheegeen in aysan ka bixi doonin deegaanada al-shabaab ay kala wareegaan islamarkaana gacantooda ay ku siihayn doonaan balse dadka shacabka ah ee ku sugan qeybo ka mid a deegaanada al-shabaab lagala wareegay ayaa waxay qabaan cabsi xoogan oo ah in gacanta dowladda haddana ay ka baxdo deegaanada ee la wareegeen sargaal sar oo ka tirsan ciidamada danab oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in ay doonayaan in aysan ka bixin deegaan walba oo ay gacanta ku dhigaan horeyna ay u sii socon doonaan al-shabaab ayaa dhinaca kale waxay iyana wadaan dilalka iyo sidoo kale qaraxyada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda shalay qaraxa miino oo lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ku socdaalayay wadada dheer ee xidhiidhisa ceelasha biyaha iyo muqdisho ayaa halkaasi qarax lagula egtay al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxay sheegeen inay dileen tiro asgar ah oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo halkaasi ku socdaalayay khubrada u dhuunduleesha arrimaha ciidanka iyo howlgallada hadda socda ayaa waxay tacliiqin badan ka bixinayaan qaarkoodna waxay sheegayaan in dowladda looga baahan yahay inaysan ka bixin deegaankii ay ciidamadu la wareegaan halkaana laga hirgeliyo waxyaabaha aasaasiga u ah dhanka arrimaha bulshada qof ka mid a dadka ku sugan deegaanka jannaale ayaa waxa uu sheegay inay qabaan walaaca ah in ciidamadu ay ka baxaan dabadeetana shabaab ay soo galaan dhibaatana halka ay ka geystaan inkastoo sargaalkana la hadlay uu i xaqiijiyey inaysan hadafkoodu ahayn inay marna dib uga laabtaan deegaanada hadda ay kala wareegayaan al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa dadaal dheer ugu jirta sidii ay al-shabaab uga saari lahayd labada gobol ee dariska ah waa shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe balse waxaa moodaa in dadaalada qaarkood ay yihiin mid dibudhac keenaya maadaama madaxweyne farmaajo markii la dooranayo uu wacad ku maray in iyaga iyo al-shabaab aysan ku wada sugnaan doonin soomaaliya bilo gudahoodna shabaab uga saari doono dhammaan deegaanada la dariska ah magaalada tan caasimada ah ee muqdisho qaar ka mid a culamada soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray saameynta cudurka covid nten uu ku yeeshay caalamka iyo kiiska laga hela soomaaliya maxamed cabdulaahi shaacir culimada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya cudurka coronavirus ee soomaaliya kiiskii ugu horreeyey laga helaya sheekh maxamuud ow cabdulla cariif oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu yahay cudur saameyn xoogan ku yeeshay caalamkoydila waxa uu soo dhoweeyey shiikhu sida ay dowladdu ay ula tacaashay iyo dadaalada looga hortegayo ee ay wado dowladda soomaaliya iyo sidoo kale in loo baahan yahay in la qaado tallaabo weliba oo looga hortegayo cudurka halista ah waxa uu ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed in ay badiyaan baryada alleh ayna joojiyaan safarada aan muhiimka ahayn ay dalka uga baxayaan ama ay ku soo gelayaan sidoo kale sheekh maxamuud ow cabdulla cariif waxa uu sheegay in qof weliba uu xil gooni ah isi saaro cuduradan sidaas oo faafa shareecada islaamka waxa ay maaragtay axaadiista nabiga caleyhi salaatusalaam iyo kulli laga qaadanayaa meel haddii ay ka dhacaan oo waddan ay ka dhacaan amase qeyb oo maaragtay kamida oo ummad ay ku dhacaan shareecada islaamka waxa weeye dadkaasu inay meeshooda ay joogaan oysan maaragtay dad kaloo fayaabo caafimaad qaba aysan u tegin ayagana meesha ay joogaan inaan loogu tegin ayaa shareecada islaamka horta xukunkeedu saas waaye oo waxay yidhaahdaan in maaragtay dadka waxaa jirta haddana hadal oo caalami ahaa iska jira alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka dhowrsiga iyo ilaalintu waxay ka khayr badan tahay daaweynta amraashaana waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxaan daawo lahayn ilaahay cudura daawo lahayna waa abuuray mid daawadana ilaahay waa abuuray cudurka coronavirus ayaa ahaa cudur halis ah kaasoo caalamka faraban ku haya waxaana uu si xowliha ugu fidayaa wadamada caalamka iyadoo ay xusid mudan tahay in kiiskii ugu horreeyey laga helay soomaaliya warka habeenood kala socotaan redio cad intaas yacaa ku dhan yahay tani intaan warkana warka xidaba kulma doona habeen wanaagsan